salaanta bacdina waxaa qardigayga maanta u yahay waxaa dastuurkeenna wuxuu qabaa oo qodobkiisa soddon iyo labaad in muwaadin kastaba ama qof walba uu xaq u leeyahay inuu macluumaadka dowladda ay hayso inuu helo si arrinta oo maragtaa shacbigooda iyo arrimaha maamulkooda siyaasadeed ay ula socdaan cadaaladna loo gaado annaku tirabuurta ee golaha shacabka ee xildhibaanada golaha shacabka waxa ay muddaba ka shaqaynayeen inay mar walba ka fogaadaan fawdo iyo buuq inay ka fogaadaan ayaa aan aada ugu dadaalaynay waxaan soo ogolaanay dhammaan waxyaabihii suurtagal ah oo looga fogaan karo qalalaaso iyo khilaafaadkan marta lagu xalinaayo marta khilaafaadka wixii lagu xalinaayana aan soo dhawayno wixii marata fawdo keenayana aan ka fogaano dhammaan wixii naloo soo jeediyey oo xal u abbaadnaana aan ogolaanay si ugu dambaysayna uu ahaa guddigii aqalka sare qodobadii uu soo jeediyey oo qaarkood ahaa habraac qaarkood ahaa marta xallin qaarkoodna ahaa odaytanimo iyo dhaqankii soomaaliyeed oo wax lagu dhexdhexaadinayay dhammaan waa tirabuurta xildhibaanada way ogolaadeen hase yeeshee garabka kalaa mar walba diidayay oo tiro gaaban oo xukuumadda dabada ay ka wad ay kasoo ay soo riixayso saas daraaddeed in muddo dheer ah shacbiga markii khilaafaadkan u bilaabday shacbiga culamaadudiinkiisa iyo dhammaan ururada bulshada qeybeeda kala duwan waxay mar badan ku dhawaaqayeen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo arrintani soo dhexgalo oo xal u raadiyo khilaafaadka jira looguna yeerayo ma aha axsaan loogu yeerayo waxay ahayd inuu guddo xilkiisa dastuuriga ah oo ah ilaaliyaha dastuurka iyo waxyaabaha laysku haysto arrinta laysku haysto maadaama ay tahay arrin dastuuri ah iyo sharci ay tahay inuu soo dhexgalo dhexdhexaadiyo ayaa loogu yeerayay laamaha laamaha oo dawladda way kala way kala magiciisi soocan yihiin aniga waxaan hogaamiyaa laanta sharcidejiga sharci dejinta madaxweynaha wuxuu hogaamiyaa laanta fulinta iyo garsoorkan waa waa ka madax banaan saddexdaas laamood ayaa ayaa loo kala baxaa hase yeeshee xil gaar ah ayaa ka saaran maadaama uu ilaaliyaha dastuurka uu yahay markii arrin dastuuri ay shuruucda ay shuruucda ku saabsan tahay inuu soo dhexgalo waajibaadkiisaas dastuuriga inuu gurto ayaa muhiim dad badan ugu yeeraynay intii muddo ah markii oo la sugayay oo dhowr iyo sideed iyo toban beri ka badan ayaa maalintii sabtidii dhaweyto ayaa markii aan wada hadal yeelanay anigoo ay la joogaan labadayda ku-xigeen ee golaha shacabka ayaa waxaan ku heshiinay inuu shirkaas sabtida maalinta sabtidii lasoo dhaafay la qaban lahaa la joojiyo si fawdo iyo kala tag iyo looga micis iyo buuq looga daayo ayay ahayd waxaanu ku heshiinay muddo toban beri ah in aan kusoo afjarno arrintaasi oo labada garabba laysu keeno la dhexdhexaadiyo wixii sharciga ama sharciga la raaco dastuurka la raaco xeosaarka la raaco amase wixii asaga uu soo jeedin karo ku xallin karo odaytanimo ah oo dhaqan soomaaliyeed dhaqan shareeca ah in lagu dhaqmo ayay ahayd hase yeeshee meeshii la sugayay oo ay ka mid tahay xukuumadda oo arrintan aloosantay ayada ay abaabushay oo ilaa haddana ay daba joogto ayagaa ku habboon in la weydiiyo inay iscasilaan maadaama ay ku fashileen arrimahan iyo qalalaadka ay abuureen ayagaa ku habboon in la weydiiyo inay iscasilaan way fashilmeen qalalaasay abuureen waxay ku talax tageen xurumadii golaha ummadda oo golaha shacbiga ay ku talax tageen falal badan oo aan fiicnan bay ku kaceen xildhibaanay hadadaan waxyaabo badan ay ku kacaan arrimahaasi waxa weeyaan xukuumadda waajibkeeda waa gartay waa arrin qariib ah in xukuumaddii annaga aan u xil saaranay howlahaas inay fuliso inay kusoo jeesato ay tiraahdo lama shaqayn karto guddoonka baarlamaanka micnaheedu waxaa waaye inaan u shaqeeyay rabaan walaalayaalo waxaa naga dhexeeya waa arrin dastuuri ah oo kala qeexan inaan korjoogtayno aan xilkii aan u dhiibanay aan fuligeeda ku ilaalina ayaan ayaan u xil saarannahay oo uma joogno loomana dooran in anag aan ayaga u shaqayno wada shaqayn waa naga dhexaysaa xilkayna waa xil dastuuri ah labadeen noo kala soocan marka arrintaasi aad baa laga gardaran yahay aniga in lay weydiiyo inaan iscasilo isku casili maayo iscasili maayo iscasili maayo sharci baan ku imid sharci aan ku baxaa haddii loo baahdo sanduuqna sanduuq waa diideen mooshinay keeneen sanduuq waa diideen sharci waa diideen fawdaan samaynaynaa arrintaasi ummadda soomaaliyeed ma qabato shacbiga soomaaliyeedna nooma dooran waxaan ku taagannahay in sharciga iyo dastuurka iyo shareecada iyo maqaasiidka shareecada inay guulaysato in lagu dhaqmo ayaan usoo taagannahay si qaanuuni ah oo markaa oo sharciga waafaqsan in loo loo loo loo magiciisiyo iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa muuqata in markaa isku dayidii ama isku keenidii la doonayay inuu madaxweynaha labada garab isku keeno oo wada hadalsiiyo ma ayna dhicin mar walba waxay joogtaa tugaarigo iscasil arrintaasna ma qabato waa meel ka dhac ihaano weeyaan waxaan yeelaynana ma aha hadda sida muuqata waxaa madaxweynaha shirka shir berita la qabanayo oo lasoo fasaxay inuu isaga soo fasaxay oo fawdadii iyo habshadii iyo qalalaasihii meeshii laga sii wada inuu soo fasaxay baa cad saa daraaddeed waxaan ummadda soomaaliyeed u caddaynaya in arrintaas wixii cawaaqib ah ka yimaado ama dhibaato ka timaado ama dhibkii dhaca wax annaga aan mas-uulka nahay ma aha waxaa toos mas-uuliyaddaas u qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed ayaa loo haysta